kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington sahre ciidle nuur ayaa inala socodsiinaysa
soo dhawaada barnaamijkeena caweyska washington oo aad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo aanay ka maqnayn qaybtii hal abuurka iyo heesaha toddobaadkii hore intii midageysatay barnaamijkeenan caweyska washington waxaad ku maqasheen sheekooyin aad u xiiso badan oo uu inala wadaagay axmed maxamed cabdiraxmaan oo ku magac dheer ugaaska isla markaana ka mida dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington oo ururiya sheekooyinka xigmadda iyo qosol kale waxaana ugaas toddobaadkii hore inoo sheegay in ururinta sheekooyinkaasi ay ku kaliftay dhibaato isaga la soo daristay oo ah hadalka oo uu boobsiiyo ama uu shigshigo amaba uu haghaga leeyahay kadibna taasi ay ku dhalisay inuu hadalkiisa oo dhan u cuskado xigmad mahmaah amaba murti hore loo yidhi caawana axmed wuxuu inoo hayaa sheekooyin kale oo kuwaasi lamid a otagan dabracaan joogay oday baa jira markuu qaylayo rabshada iyo waxaasi necab yahoo muxuu jeceliya meel hudi oo degan inuu inuu iska faiisto iska raydo haye deetana maalintii dambaa laba nin maaha isku ku dagaalameen meesha dhexdeeda ku dagaalameen waan garta halkuu fadhiyey intuu sidaa qaarkiisa urursayin bui war nimankii inaan qaylin on kala qabta labada nin kala qabta wixii inaan qaylin o
ugaasow haddaad noogu darto sheekadii ninkii aabihii u furay bakhaarka milixda
taasina waxa waxa dhacday tilaabo inta badan marka gaadigu nin weyn oo laga yaabo dee magaalada degan oo nin dhalinyara oo wadanka dhex jooga marka maalin kasta aabaha laga cabo waa baana yara qalqaali noqdo aye
maalin walba odagiiba halkan isku haysteen odagiiba ku dhuftay odagiiba halkan dagaalamay yani adigii waxay kula noqonaysaa cuqday ku noqonaysaa marka abahana deni aadinka loo xirayo oo ama saldhigeeya ama batina waa dhibaato odagina qalqaalimada deeni maayo waan gartay deetan dhalinyaro ahaa oo dacmishan u ahaa ninku deetana markaasaa la yii odagiiba waawaja haddaba inaad u fakero dabco waa ka u yiri wuxuu yihi aabo bisisbaan bilaabaynaa marka bakhaarkaasaan shaqaynaysaa intaan aan hawlaha kale ku jiro adigana bakhaarkaasaad iibinaysaa ada bakhaarkaad waxuma sheegin inaad laba lowroo madax ahaa hahe deetana bakhaarka horfajira bahasha iyadii odagii suuxin buu yimaada buu furaa duhurkiibu intuu saati soo tukado inuu guriga yimaada buu seexdaa casarkii muse dib ugu noqdaa bakhaarkii buu siduu furaa makar buu soo xiray odigoo daaleen baa bakhaar kusoo noqday gurigii waabu haleeli waayaaba cid ula dagaalamay iyo qaar ula murmaba maalinta dhamarayban qadac noomislayaabo haleel ba sheegtaye waktiba wax yaba rabshad iyo iyo buurtoona waan gartay maalinkii baa soo odagin iyo odagii maxaad ku hayso odagii waa kan oo qayla kama yeelin beryahane haye war waa anigi waa anigii bakhaar madaxa u furay buu yihi bakhaar madaxa igu furay buu yihi halkaas ku maqanyahe waa hawli rabash laguma harin halkaasu caajis ugu dhimanaya odagiina illa cidi usoo geli maysa waxa laga yaaba maalintii in kiilo laga iibsadee
halkaas dumarkaa madaxa sugaa caajis ugu dhimanaya oo ku mashquulaya
waa hagaag dhegaystayaal waxaynu dhammaanteen ku hadalnaa af soomaali balse mararka qaar dad badani waxay u baahdaan in loo kala turjumo oo ismaba fahmaan brofeser maxamed xaaji mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda safana university ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka ayaa caawa marti iigu ah barnaamijka caweyska washington brofeser mukhtaar dhowr jeer ayuu wax ka qoray af soomaaliga waxaana ka mid a qoraaladiisaasi dictionary amaba qaamuus afmaay iyo ingiriisi ah brofeser maxamed mukhtaar waxaanu caawa ka sheekaysanaynaa kala duwanaanshaha afmayga iyo maxaa tirig waxaanu ugu horreynta sharxayaa inta af ee ay soomaalidu ku hadasho af soomaaligu hal af keliya ma aha way badan yihiin maragta laga yaaba dadka ku hadla meel afafka qaarkood inay tiradooda ka badnaato laakiinse runtii dalkeynu wuxuu hodan ku yahay afaf maaragtay badan ayaanu leenahay afmaxaatiriga oo hadda la qoray labiyo toddobaatankii baa la qoray afkaasoo hirgalayntii la doono waxaa ku xigaa afkan la yihahdo may af may afka mayga waxaa ku xigaya afafkan la yidhaahdo masalan afka karaha afkare waxaa jira af dabare waxaa jira af jidu waxaa jira af yidhahdo tuni waxaa jira af jimini waxaa jira af layihahdo jimlazi waxaa jira af la yidhahdo xamari waxaa jira af la yidhahdo af asharaaf runtii yani afaf badan badan baan leenahay nasiib wanaag nasiib darose laakiin waxa weeye xataa waxyaabaha burburka keenay inay kamid tahay markaan isku daynay inaan idhaahno soomaali haddaan nahay hal af keliya ayaan leenahay yani asbaabaha burburka keenayba inay kamid tahay haddaan ogolaan lahayn waa hore inaan afaf kala duwan leenahay dhaqamo kala duwan aan leenahay waxaan u malaynayaa sahroy hataa in yani aynu isdhaami lahayn sidaan hadda aan nahay waan gartay marka aanu u nimaadno marka af maxaa tiri iyo af maay kelmadaha la isticmaalo ama weeraha iyo waxay kala yihiin kuwo kala duwan marka bal aynu isla eegno kelmadaha qaar dhawaaqyadaasi haddii masalan haddi waxaad tihi gabar baad tihi bas gabar sooma waxaad tihi hahe qaar baa maayo masalan wuxuu dhaxaya ariif
marka gabadh markaan anigu rabo inaan idhaahdo ama gabar waxay noqonaysaa ariir ariir inaad tidhahdo ariirey ariirtun
marka waxa weyaan gabadhaay markaan leeyahay waxay noqonaysaa ariirey ha
ninka ka waran markaan tilmaamaya nin nin markaad tilmaamaysid waa inaad tidhaahdaa lan lan bun waan gartay ilmaha marka la sheegayo cunuga ama ilmaha yar ha muxuu noqonaya isagana wuxuu noqonayaa unug qofka weyn ama markan duq ka hadlayo islaan oday iyagana qof da ah haddaad ka hadlaysid waxaa laga yaabaa qof da ah lanwiin hees baa jirta oo dhahayso lanwiin mabooraa beenaa ogaaday soo ma xusidi xasan aadan uqaaday xasan aadan samatar ha waan gartay marka maxay marka dad noo sharaxdid heesta ha lanwiin mabooraa beenaa ogaaday markuu leeyahay wuxuu ku leeyahay qof weyne qof da-ihii ma ooyo ayaan u haystay bu yidhi laakiin been weye waan ogaaday inay taas been tahay wuxuu arkay nin weyne ooynayo maarata wixii kaa yaabyaaba uu kaa hoy oohiyaa buu yidhi ha marka lanwiin mabooraa beenaa ogaaday waan gartay e marka aan u nimaadna marka waxyaabaha dhaqanka soomaaliga geela maxaa lagu yaqaanaa geela gaal waay gaal geel halku ka noqon lahaa waa gaal buu noqonaya gaal gaal buu noqonaya ha caanahana caanaha waxay noqonayaan wan marka wan markaad maqasho dhawaaqa maxaaga waxaa kugu soo dhacaysa wankii adhiga ahaa laakiin waa wan caana ah ha wan caano weeye ha wan waa tay hilibka maxaa loo yaqaan so waan gartay lo-da ka waran lo-da waa lo arigana ama adhiga adigu in waan gartay aqal soomaaliga maxaa loo yaqaan ama buulka roori leerakaas roori Mm.
maxaa daruur maxaa loo yaqaan daruuray ha hogola leer hogol hogol waa tahay waa tay borokser haddii markaa kuwaas yihiin kala duwanaanshaha ee kelmadaha bal haddaba aynu eegno isfahmi waaga bulshada labadaasi af ku kala hadasha baa arday baa imaanayo war magacaada leey mogtahay haha wax ereyga magacaada ma fahmayo qofkaani mogtahay magacaada waxaad mis mausan maqlin ha marka waa loo tarjumaya waxaa le warya waxaa lagu raa waxaa lagu leeyahay magacaaga noo sheeg magaaga markaasuu dhahaya idiraan mat emid idiraan mad emid marka kii qoraayay oo maxaaga ahaa wuxuu leeyahay war eh, idiraankani muxuu yahay waa la Hmm.
tarjumi marka haye idiraan wuxuu noqon cabduraxmaan idiraan waa tahay suma galan Mhm.
magay aabihiina waa maxamed baa loo bedelay waana ma kii, eh, hadda la qoraayo dugsiga magacyada marka la yeerayo roolka la samaynaayo ayaa loo yeerayay waxaa la odhanayaa cabdiraxmaan maxamed axmed haye wiligii ma u maqal mogta asiga ha way ka aamusnaani sooma macalinkii qof baa meesha jooga oo maqano laakiin maxay tahay waa ku celin the same ninkii ma u ma ma maqlayo markaas wuxuu leeyay marka dambe war qofkaan u yeerow farta taag ama gacanta taag qof waliba wuu taagay asigii markii lasoo gaaray dee muxuu taagi lan weligii ma usan maqle mo maligi weliga ma maqal cabdiraxmaan maxamed maxamuude ha weligii ma u maqal haye markaasaa waxaa laga yaabaa inankaasi inay dhibaato ku dhacdo oo la yidhahdo war wax kan nacaskii oon magacii hataa aqoon waa cajaayib e waxyaabaha kale ee professor mukhtaar haddaan kusoo gebagabayno waxyaabaha kale ee sida wiilkaa yara iskuulka lagu soo daray oo kale ah ee ama ganacsi dhex mara ama bulsho dhex mara waxaa laga yaabaa masalan qof baa jiranaya forin xanuunsan mogtahay waan gartay markaasuu wuxuu tegi een, dhakhtar buu tegi markuu dhakhtarka tago een, dhakhtarkii ayaa wuxuu u sheegayaa cudurkiisa ama xanuunkiisa baa u sheegaya mogtahay mhm ama dhakhtarkii baa weydiinaya oo "Xa- xagee baa ku xanuunaysa waxba weydiin mogtahay mhm markaasu wuxuu dhahayaa "Ee, qofkan waxaa xanuunaya caloosha ayaa xanuunaysa waa tahay markaasaa wuxuu dhahayaa oolada iyo dhuuriyaas dadkani weligii ma oho labada erey ooladaaba waxay xoogaa u dhowdahay calooshii mawta laakiin dhuuro iyo xanuun waa laba erey oo aad aad u kala fog waa dhab markaasuu dhakhtarkiina wuxuu odhanayaa dabadeedna marka dabadeedna ninkani wuxuu qaadanaya dabadii wax kale u qaadan doonaa oo foofan mogta
waan garta
marka wuxuu leeyahy dhakhtarka nin weyn weeye maxaa waalay buu dhahaya mogta Haye. waa tahay dhegaystayaal haatanna waa qaybtii labaad ee waraysigii abwaanka weyn xasan qawdhan yuusuf uu la yeeshay wariyaha v o weda barkhad maxamed kaariye waxaanay qaybta labaad ku bilaabmaysaa heesihii kale ee ku jiray riwaayadii aynu toddobaadkii hore ka soo hadalnay ee la magac baxday annagoo waalan waagu nooberi halkii haynooga sii anba qaaday abwaanku waxaa kaloo ku jiray heedhe wixii aan sab- sab soo maray texiya aan ka dhaadhacay jeedaaladaadii waan ku jahawareeray mar baan jelilacoodaa jirku way dubaxshaa intaan jow idhaahda dub u jeelalaabta jidkan maraa jeedaaliya anoo jircan yar siibsadaa xalay jalaladkaygii jibaadka iyo taahii miyaa jahada lay dhigay jalam qalam jacaylkoo sowka jiirta ila koray jarka dacalkeegu lule ha soo jeesan igu yidhi waa muuse ismaaciil qabiilna kelmadan qalam iyo jalam maxay tahay waxa weeye jacaylka heede marna waa qalab marna waa jalab soo ma ogtid marka waxa weeye marna waad faa'iida marna waad ma faa'iidid markaa markuu faa'iidi waayey uu haddana faa'iiday ka waran wuu faa'iiday haddana wuu faa'iidi waayey de marka waa kan wixii aan jab soo maray waa kale xala jalaladkeygii mee jaada lay dhigay markaad samaynaysa heestaasi biyaadad ku sugnayd iyo siday ku timid wallaahi maye axmed tale baan biday ayaa markuu maaragtay sheekeynayo yidhaha jalan qalam odhan jiray soomad gara de marka waxa fankana miduma la soo qaataa de markaa markiiuma soo qaatay isagaad kusoo ordisay isagaa ka soo heristay
waayahay marka laga imaado inay qiso jacayla dhabarka ku hayeen waxaa kale haddaanan qaldanayna ku jirtay waan ku waramayaa kaa waaban maayo naftayda waan ku waramayaa way ku jirto waxay ahayd waan ku waramayaa kaa waaban maalnee naftaydaay ma ogtahay wixii dhacay iyo weerarkii xalay wiilada iyo ciyaartii waaxdeedii madigbaah nalakoola walwaalo wabi iyo hirdoogliyo wabibay ku nooshahay ina waaye aragbaa dhulkii ula wareege miyaa soo warhamaya war ma layla dhacaya maya waa qalin soomad garan waxaa kuugu wacan sidan wabta caashiq leeyahay iyo waxab lagugu waraya walaa iguma fiicna kul haddaan wareersaday jacayl weli ma leeyahay waan waan ma leeyahay waanada ma qaataa ma wanaajiyaa ruux heestaas
dardaaramiyo miisaanka culus way yar tahay heesta waan ku waramayaa kaa waawan maayo naftayda ereyadaad u sheegaysiiyo waanadaad nafta faraysa maxaa ma ogtahay wixii dhacay iyo wararkii xalay wiiladii iyo ciyaartay soomad garan beedka galaada wuxuu ahaa ma ogtahay wixii tegey iyo ruux badkii galay wixii isooma celisay anigoo warwaryaad xalay waa beliso waqalka iyo daruuraha laygaa iibso marka hadda heestan qaarna wax isku jireen de wax ah waayahay adero mar haddii taariikh lagaa sheekeynayo waa runo waktiye laga gudbay waa jireen lakiin hadda marka taarikh la sheego taarikhdiin sideeda loo xusaado qurux badan tahay waan dareensanaya heesahan iyo riwaayadahan qaar inay naftaada ku saabsanayeen dadka qaar baa aaminsan ma la odhan karaa qaar baa kaa turjumaya waktiga ha way ku jireen ta markaan laga riyadii xalaysaa rumaystayba waa waa cayn ha heestan dardaaran oo kale ka waran heesta dardaaran heesta dardaaran waa waa isla anigoo waayahay waxaa in badan dadku isweydiiyaa hees la yidhaahdo qofba sibuu yaqaana shabcaantii baa la yidhaa dadka qaar waxay dhahdaan shaanshaan la yaqaan oo maxamed mooga liibaan waxaan tegey shabcaantii markii aad shubiga tidhi markaa heestaa dadku way ku murma waana heesta igu su-aasha badan leh intaa waktigaana labiyo toddobaatankii soo mahayn waa heesta aan mar walba lay la weydiiyo waxay waxaan tiri shabcaankii markii aad shib iga tidhi shureeteedii diidee shaydaanka raacdee anigoo shabeelkiyo shaashadaha libaaxiyo baalaha shuraaka ah u shakaalna caashaqa la suuf beelaha ula buurta shiisa dhagaxa leh kan jira eeheshada shanta faaliye jira habraasaarka sheekada kuwa shaxa la ii keen shafshafaa la iila qabay intaa ay shirbeeyeen shuxshux fooda la isgeli shadaa bakad laga dhigay shinaa dhiigad lagu daray habakadiina lagu shubay ran iyo dab lagu shiday la sharaxay qadaastii markaa wuu ka tegay marxuumku sanfax qalankee lagu qoray sheekhi gacantai geli ha sheegaysan igu yidhi wixii shiima lagu dhigay markii raban qaraastii meeshii shan muduga qoday shifa cashir la iisii shuruudaha banaan geli
heestaasi ayaanu kusoo gabagabeyneynaa guud ahaan barnaamijkeeni caweyska washington toddobaadka dambe intaynu barnaamijkan oo kale isugu imanaynana waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo